bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan fm kusoo dhowaada warka duhur qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn
ogayo kuwa deegaanka oo maanta howlgallo ballaaran ka wada deegaanada ciidciidka iyo califooldheer ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay dagaalka u dhexeeya ciidamada israa'il iyo dadka reer falastiin ee ka socda magaalada qasah
golaha hogaanka ee qaramada midoobe loo gudbiyey mas-uuliyiin ku lug lahaa dagaaladii khasaaraha badan dhaliya ka dhacaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
maamulka degedda muqdisho oo sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in degad cusub loo guuro sannadaha soo socda kadib ciriiri iyo saxmad badan oo laga dareemay degmada degedda magaalada muqdisho
gudoomiyaha golaha shacabka oo shacabka soomaaliyeed ugu hambeliyey xuska maalinta calanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ku beegan lixdan sano ka hor maantoo kale
madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo maamul cusub u magacaabay degmada karbahaarey ee ko- ee xarunta gobolka gedow maamulka gobolka banaadir oo daafuray oo loleh in dhafiiqiisa ah xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta aragga adduunka
maamulka jubbaland oo soo bandhigay rag uu sheegay inay al-shabaab u gudbinayeen hub iyo gaari uu maamulka lahaa gobolka dibadda waxaa ugu waaweyn
dagaalyahanada xamaas oo gandaalo hor leh ku weerartay saldhigga militariga israa'il ee ra'iim doonkooda dadka maraykanka ee lagu laayay iyo colaadda xamaas iyo israa'iil oo sii korortay
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha tobanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii duur iyo reedo darsan oo faahfaahsan warka duurnimadana maanta waxaa soo saaray waryaheyga saleemaan cabdaala waxaan si wada jira ku akhrin anigoo ah xuseen washington iyo saleemaan markana
aynu ku bilaabnay ciidamada xoogga iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa maanta howlgallo ballaaran waxay ka wadaan deegaanka ciidciidka iyo califooldheere ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka kaashaanla sare dayax cabdi cabdulle iyo ciidanka deegaanka macmuusleyda ayaa maanta howlgal ka wada dhulka hoodka ah ee deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgalka oo ah mid lagu xaqiijinayo ammaanka ayay ciidamada iskaashanaya ee xoogga dalka iyo macmuusleyda ay saakay ka wadaan deegaanada ciidciidka iyo califool dheere oo hoos yimaada degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe dhulka hoodka ah ee howlgalkani uu maanta ka socdo ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay laga saaray dagaalamayaasha ama dagaalamayaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ciidamadu ay ka saareen miinooyin ay al-shabaab doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool dhulka hoodka ah ee deegaanka ciidciidka waxaa isku aruursaday oo godad ka qotay dagaalyahano badan oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kuwa oo ay adkaatay inay si fudud inay si fudud meesha looga saaro kadib markii gudad waaweyn ay halkaasi ay ka qoteen diyaarado dagaal ayaa duqeyno culus ee ku garaacay shabaabkii godadka ku jiray ciidanka dowladda federaalka iyaguna weerar dhinaca dhulka ah ayay maalmo badan ku hayeen aagga ay al-shabaab halkaasi kaga sugnaayeen markana mas-uulkii uu horeeyey dowladda soomaaliyana waxa uu ka hadlayay dagaalada ba-an ee kasii soconaya ee u dhexeeya israa'iil iyo dadka falastiiniyiinta gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaare ayaa ka hadlay dagaalada u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo dadka reer falastiin ee ka socda aagga marinka khaza dagaalka ayaa toddobaadkan sii xoogeystay kadib markii ururka xamaas ee falastiin uu weerar lama filaana ku qaaday magaalooyinka israa'iil ayna halkaas ku gaarsiiyeen khasaaro culus gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolka banaadir madaari ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab istaag u muujiyaan dadka reer falastiin islamarkaana ay u duceeyaan maadaama ay wajahayaan xaalado adag gudoomiyaha oo sii hadlay ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaadan israa'iil ay dhibaato badan ku hayso khaza islamarkaana ay go-doomisay sidoo kalena ay ka goysay raashinka korontada iyo biyaha
waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo inaan ilaahay u barino walaalahayna reer falastiin ee cadowgu uu ku gardarooday ee raashinkii iyo nalkii iyo biyihii iyo korontadii laga gooyey ee ciqaabta adag la kulmaayo ee la duqaynaayo laysu kaashaday in ilaahay uu ka dulqaado dhibaatada haysato ilaahayna uu guuleeyo yuhuudda iyo wixii halla hal maaloo kaalmaynayna ilaahay inuu ka qabto in ilaahay loo baryaa rabaa haddii ilahay rado ilaahay u baridiin dacadiin ilaahay waa aqbalayaa maxaa yeele rasuulka wuxuu uhi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka matali jasad muuminka muuminka kale wuxuu u yaalayna waa jasad waaxid oo kale waayalayna ida ishtakaa minhu cidu tadaacaa lahu saa'ir aljasadi bisahri walxumaa haddii caawa cijo ku xanuunayso cijo ama il ku xanuunayso ama ifar ku xanuunayso caawa seexamaysid jirka oo dhan waa soo jeedaa cijay adaa ay xanuunaysa gacanta xagga iska dhig intayda kalena waa seexaa suuragal miya gacantu xagga haddaad dhigta xataa xanuunkeeda waa ku saamaynayaa marka qof dadka muslimiinta dhibaataysan dhibaatadooda inayna saamaysaan rabnaa marka aan ilaahay u barin haddii ilaah yidhaahdo intaas kadib maanta haddana waa maalintii calanka soomaaliya waa labaiyo tobankii oktoobar marka iyaduna soomaalida waa uga duwan tahay maanta annaguna si gaara madaala foundation halkan ayaa dadka taagta daran ayaa lagu dabiibayaa marka alxamdulilah
dhinaca kalena golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa loo gudbiyey dad mas-uuliyiin ah oo ku lug lahaa dagaaladii khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sida warkan uu ku dheereynayo cabdinaasir cadaala
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa marar kale ka hadlaya xaaladda cakiran ee magaalada laascaanood ah halkaas oo ay muddo sideed bilood ah ay ku dagaalamayeen ciidamada milatariga somalilan iyo kuwa s c khaatumo warbixin kasoo baxday golaha ammaanka ayaa waxaa looga hadlayay dagaaladii qaraaray ee ka dhacay magaaladaasi waxaa lagu sheegay in dembiyo dagaal laga geystay laascanooda golaha ammaanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaadaya in la gudbiyey shakhsiyaad mas-uuliyiin ah oo ku lug lahay dagaalka dadka badan lagu dilay ee ka dhacay gobolka sool oo kuwaasi oo lagu eedeeyey inay geysteen dembiyo dagaal islamarkaana ay tahay in lagula xisaabatamo sidoo kale golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in dadka si la dhibaateeyey isugu jireen dumar caruur dad da ah kuwaasi oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaaladii ka dhacay magaalada laascanooda waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in duqeymo lala beegsaday xarumo bulsho sida isbitaallo oo goobo waxbarasho suuqyo iyo sidoo kale masaajido ku yaalay magaalada laascanooda dhanka kale qaramada midoobay ayaa dowladda federaalka iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa samafalka ugu baaqday in ay gargaar bani aadnimo la gaaraan qoysaska ku barakacay haatanna wajahaya dhibaatada nololeed maadaama ay la soo darseen xaalado nololeed oo aada u adag qaramada midoobey ayaa horey ugu hadashay dagaalada laascanooda waxaana ay soo saartay baaqiyo deg deg ah si xaaladda loo dejiyo loona wada hadlo dagaaladana halkaasi lagu joojiyo
markan maamulka degmada waa maamulka dekeda magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in deked cusub loo guro sanadaha soo socda kadib carire iyo saxmad laga dareemay dekeda cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa warkan si ambaadaya
maraya ku-xigeenka dekeda magaalada muqdisho dictor cali xaaji maxamed warsame oo dalsan t v la hadlay ayaa sheegay inuu qorshe hadhow ku jiro oo ay haddaba socoto sahminta iyo naqshadaynta dekeda cusub oo la orarayo sannadaha cusub kadib markii uu maareeyuhu sheegay ciriiri badan iyo saxmad laga dareemay socoshada howlaha dekeda taas oo uu geedigeeda amaba la orarayo bannaanka magaalada muqdisho gaar ahaan dhinaca ceel macaan maareeyaha ayaa sheegay inuu wax weyn iska bedelay dhismaha magaalada dadkeeduna ay aada u bateen wadooyinkeeduna ay yaryihiin taasina ay keentay in laga fakaro in gudaha magaalada laga raro si buu yidhi ay taasi gacan weyn uga geysato tartanka bariga afrika maadaama dekeda magaalada muqdisho ay ku dhex taallo magaalada dhexdeeda muddo hore la dhisay dadka ay bateen baabuurta ay badatay wadooyinka ay yaryihiin maxaa magaaladii qaab dhismeedkeed oo isbedelay waxaa qorshaha ku jira dowladda soomaaliya iyo maxaa la yidhahdaa maamulka dekeda waxaa qorshaha dhow ku jira inaan magaalada banaankeeda oo hadda ay socota sahankeedii iyo naqshadeynteedii inaan magaalada banaankeeda ka sameyno deked weyn taasoo loo diyaarinayo inay noqoto meel soo jiidata maxaa la yidhahdaa hab maxaa la yihahda adduunka ay maxaa la yihahda u isticmaalaan waxdejinta iyo wax kala wareejinta iyo suuq maxaa la caalamiya isla markaasna qeyb ka noqon doonta ama qeyb weyn ka qaadan doonta ama u diyaarsan inay ka qayb qaadato tartanka bariga africa qorshahaasna waa socdaa meel fiican u marayaa waana dhowdhow yahay waxaan rajeynayaa in sanawaadka soo socda qorshahaas la bilaabo Eh, maxaa sababtoo ah dekedu dekedda halkaani muddo horaa la qorsheeyey oo konton sano ku dhawaad laga joogo marka wax badan ayaa isbedelay marka qorshahaasna waa socdaa kaasoo runtii u noqon doona soomaalida eh, mustaqbal weyn iyo maxaa la horumar weyn iyo waxay ku tartami doonaan u noqon doona insha allah Eh, taasna marka qorsheedu waa ku jiraa doctor cali xaaji maxamed warsame maareeye ku-xigeenka dekedda muqdisho ayaa sheegay in horumar badan ay samaysay dekedda sanooyinkii u dambeeyey dhinaca dhismaha iyo qalabka wuxuuna xusay in lagu maalgeliyey lacag dhan konton iyo laba milyan oo dollarka maraykanka sida uu dhigayo qorshe howlaadkayga shanta sano eh, waxaan maalgelinta ugu dambeeda ku qarash garaynay konton iyo laba milyan oo isugu jirta qalab oo ay ka mid yihiin kuwa sawirkan idin kaga muuqanaysa kuwa lagu dejiyo maraakiibta oo casriya oo laga soo gaday wadamada yurub oo ku yar wa- eh, mara- eh, maxaa la yirahda eh, maxaa la yirahda dekedo badan oo ku yaala eh, bariga africa sidoo kale qaybo badan oo ka mid a qorshayaashta waxa weeye waa dhismooyin marka su-aasha jawaabteeda waxa waaye konton waxaa noo qorshaysneed eh, five maxaa la yidhaha years blank wuxuu ahaa konton iyo laba milyan oo isugu jirta dhismooyin sideeda eh, qarashka gala meeshaan waa qarash soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa maxaa la yidhaahdaa ayaa lacagta la baxda nimanka shirkadda turkiga ee walaalaheena ee dekedan joogaahi waxay naga caawiyaan arrimaha maamulka iyo farsamada iyo khibrada iyo logistiga ayagoo lacag ma keenaan anaga lacag siina sidaa daraaddeed waxa meeshaan ka socda waa xoolo soomaaliyeed waxa lagu dhisaya waa xoolo soomaaliyeed xataa baabuurta iyo waxa wax dejinaya iyo maxaa la- kulli wax yaalla dhan soomaaliya iskale shirkada turkigu waxba kuma laha qalab ma laha beri haddii heshiiskooda dhammaaday tagaan waxba ma qaadanayaan boorsooyinkooda unbay qaadan doonaan Sida- heshiiskooda wuxuu ku egyahay shan iyo labaatanka waxaan tababaro siinaa shaqaalo ka kala yimaada dekedaha boosaaso garacad kismaayo ilaa iyo berbera waxaan la wadaagnaa aqoonteenna iyadoo aan la eegeynin arrimaha siyaasadda ayuu yidhi maareeye ku-xigeenka dekedda muqdisho waxaan tababaro siinaa eh, shaqaale ka yimaada shaqa- boosaaso maxaa la yirahdaa kismaayo garacaad ilaa maxaa la yirahdaa berbera tababaraan siinaa aqoonteedaan la wadaagnaa ilaa haddana dekedda ugu wax soo saarka badan ama ugu weyn waa dekedda magaalada muqdisho dhulka soomaalida iyadoon la eegeynin arrimaha siyaasadda iyo kala duwanaanshaha deked ilaa hadda nala tartami karta lan populationka ugu badani wuxuu joogaa maxaa la populationka ugu badan muqdisho iyo hareeraheeda ayay joogaan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud siidi aadan ayaa maamul cusub u magacaabay magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa gudoomiyaha degmada ayaa waxaa gudoomiyaha ama waxaa gudoomiye loogu magacaabay imaam cadow kaarshe halka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmadaasi ee loogu dhigay maxamed cabdi xasan sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa xasan axmed yuusuf u magacaabay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda degmada karbahaarey ee xarunta gobolka gedow magacaabistan maamulka cusub ee karbahaare ayaa ku timid baahi loo baahi loo qabo dardargelinta howlaha maamulka sida lagu cadeeyey wareegtada la soo saaray waxaana mas-uuliyiinta cusub la faray inay gudaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday
markan eh, maamulka gobolka banaadir ayaa daa furay oo loo indhafiiqisaha xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta aragga adduunka waryaga safa ayaa warkan si ambaqaadaysa
ayadoo labayo tobanka oktoobar maanta oo kale adduunka oo dhan laga xuso maalinta aragga adduunka soomaaliyana ay qayb ka tahay islamarkaana ay ku nool yihiin dad badan oo aragga naafa ka ah ama ka xanuunsanaya ayuu maamulka gobolka banaadir waxa uu daafuray olole baaritaano iyo qalino bilaasha loogu sameynayo dadka danta yar ee ku nool caasimadda muqdisho ololahan waxaa loogu talagalay dadkaan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ay ku tegi lahaayeen goobaha caafimaadka ee indhaha in si bilaash ay ku helaan waxaana fududeynaya ururka dhakhaatiirta indhaha soomaaliya waxaynu ognahay in indhuhu ay yihiin xubnaha ugu muhiimsan aadanaha kaasoo qofka haddii uu waayo ay saameyn xoog leh ku yeelanayso maxamed muuse jiile oo ka socday ururka dhakhaatiirta indhaha ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ololahan iyo sida ay dadka ugu faa'iidaysteen isagoo carabka ku dhuftay cudurada ku dhaca indhaha labaiyo tobanka oktoobar
waxay ku asteysan tahay maalinta aragga adduunka yowm albasar alcaalami maalintaasi dadka dhakhaatiirta indhaha amba ururka waxaa ugu qorsheysan mar kastaba activity activitygaas oo lagu saacidayo dadka dabaqada hoosa oo mar kasta yani u baahan inay ka faa'iidaystaan in muddaa barnaamijkan waa la soo qabanayay maantana waxaan uga mahadnaqaynaa guddoomiyaha gobolka inuu yani keenay xal lahaa boqol kees oo yani indhafiiqyada sidoo kale ururka wuxuu diyaar u yahay maalintaani oo aragga adduunka inuu yani intii tabartiisa iyo karaankiisa inuu u qabto gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali ayaa waxa uu sheegay inuu u taagan yahay garabsiinta kuwa liita isagoo ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba
hay-adaha qayliga ah ka shaqayntooda iyo aasaasidoodana waxaan soo bilaabay ninety two sagaashan iyo labadii ayaan wax ka soo bilaabay jamciyya dhaqaata islaamiya sagaashan iyo sideedii dalka markaan ka tugan waxbarasho u aaday dalka masarna laba kun iyo shantii meelahaasina eedan malaynaa muasasat salaam litanmiyat mujtamac hay-ad la yidhaahdo barbaarinta bulshada iyo gargaaridda dadka baahan ayaa meeshaas ku aasaasnay iyadana in muddo ayaan ka shaqaynaynay marka qofku wuxuu ku barbaaramaa shaba calaa shayin shaaba caleyha leyla qofku wuxuu ku barbaaramo walba jecel inuu ka shaqeeyo arrinkaas in cid kastoo wax soo kordhi karto xoog iyo xoolo iyo maskaxba inay dadka baahan oo dhibaataysan inay ku bixisaa laga rabaa mar kastaba safiya cismaan cabdulle warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kula socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho maanta waa naginta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlxilyaabaa talal xil